weye dadka ilaa hadda dhintay waa saddex qof baa lagu yiri oo runtii dad qof waayeela iyo laba caruur ah oo macnaha mataqaana dadkaasna waxaa lagu yiri waxyaabaha ay u dhinteen waxaa kow ka oon iyo nafaqa daro waayahay xaggee ku dhinteen marka dadkaas dadkaas waxay ku dhinteen tuulada la yihahda jadecaaley korkeeda iyo meel la yihahda mataqaana hidda laftigeeda meeshaas aad bay macnaha mataqaan dhibka ugu jiraa mooya meel la yihahda ayadna aad bay macnaha mataqan dhulku ma kala macnaha ma kala hadda mataqaana ma la kala fadlii karo ilaa badhaadhe ilaa kismaayo afkeeda waa dhul macnaha mataqaana dhowr boqol oo kilomitr ah ay wey waxa hadda biyo la-aanta ugu daran iyo mataqana nafaqadaradu ay ka taagan tahay dadka hadda liita ay abaaruhu saameeyeen ma jiraan wax gargaar ah oo lala gaaray ilaa iyo hadda wax gargaara oo lala gaaray ma jiraan waxa weye dadka waa dad runtii mataqaan aan weli abaartan oo kale aan ku dhicin iska aaminsanaa xoolahooda iyo deegaankooda aan aqoonin samafal fara badan iyo waxba aan gaari jirin laakiin hadda arrintu waxa weye waxay isku bedeshay macnaha mataqaana bini aadamnimo ilaa iyo haddana wax gaaray ma laha waa waxa aan hadda kolley u qaylinayno sida aan ognahay meelo ka mid ah jubbada hoose waxaa ka jiray dagaalo marka deegaanada hadda ay abaaruhu saameeyeen ma yihiin deegaano maaragtay ammaan ah oo hay-adaha gargaarka ama dadka raba dadka samafalayaalka ah ee raba inay dadka taageeraan ay tegi karaan waxaan rabaa inaan caddayno hay-adaha gargaarka way geyn karaan waxa weeye maaragtay mataqaan dhulka waa dhul ballaaran waxaan aaminsanahay raskamboni ciddii hadda macnaha mataqaan kasoo baxdaa ilaa kulbiyow ilaa meesha la yidhaha mataqaana hoosinkow ilaa dhoobley intaas way isku furan tahay waxa weeye waa jirtaa niman shabaab oo kolley nabadiida oo meelo ku jira laakiin dhulka intaas dhan waxa weeye waxa weye waa la gaadhsiin karaa wax alla wixii gargaar ah